Haweenka Soomaaliyeed oo door weyn ka qaata raadinta iyo maaraynta nolol maalmeedka qoyska ayaa inta badan qabta shaqooyin ay guriga banaanka uga baxaan taasoo ay inta badan ku dayacmaan awlaaddii guriga joogta iyo sidoo kaleeto howlihii kale ee ay hooyadu guriga ka qaban jirtay haweenka oo baryahan dambe kusoo badanaya shaqooyinka ay guryahooda ku qaban karaan sida cilaan saarka dhar karinta iyo harqaanka ayaa u saamaxday in iyagoo guryahooda jooga isla markaana ilmahooda haysta ay haddana soo dhacsadaan nolol maalmeedka qoyska haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa isaga oo ka hadlaya madal ay ku qalin jebiyeen haween bartay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta waxa uu haweenka jubbaland ugu baaqay inay bartaan xirfadaha farsamada gacanta waxaanan ku rajo weynahay wax badan ka faa'iideen isla markaasna aad hadduu alla idmo ugu shaqaysan doontaan weliba waa xirfado xataa ka caawin kara qaarkiin inay gurigeeda ku shaqaysan karto harqaanka kaleeto qofka inta gurigiisa dhigto iyadoon gabadhi banaan u bixin caruurteedina haysata inay mataqaanaa aasaaska annaga shareecada islaamka dad islaamaan nahay aasaaska islaamka waxaa weeyaan gabadhu inay haddii ay awlaad iyo sowj wanaagsan lahay siiyo inay gurigeeda joogto oo ay gurigeeda ku dhex shaqayso haddii ay wax qabanaysana ku dhex haddii cunto karinayso haddii wax qabanayso ay gurigeeda joogto laakiin waxaa maanta aada u batay waddankeena dayac badan dhacay raggii oo mataqaanaa ama aan shaqaynaynin ama aan ama dumar badan oo aqoon haysta oo cid ku daryeelaysana jirin marka inay banaan ku baxaan oo shaqaystaan ay danta ku khasabtay marka tii xataa gurigeeda joogta waa xirfad xirfadaha aa barateen ay gurigeeda dhexdiisa uga shaqaysan karto harqaankii inay macmacaan guriga ku diyaariso banaanka loo loo iibgeeyo dharka inay gurigeeda ku dhex tusho harqaanka haddii la siiyo marka harqaankeeda qaadato gurigeeda dhexdiisa ku dhex dalato dhammaan waa shaqooyin cilaan saarka gurigeeda loogu imaado ay dadka cilaan ku saarto waa shaqooyin aan banaanka gabdhihi u saareen haddana marka dhinac laga fiiriyo marka aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa inaad insha allahu tacaala ku shaqaysan doontaan muhiimadda laydin bara waxay inaad ku shaqaysataan oo qof kasta xirfadda u bartay uu ku shaqaysto oo mataqaanaa kasoo saarto nolol maalmeedkiisa